alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu waلsalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd sheekhu raximah llahu tacaala beytka kow iyo kontonaad waxkum likuli caamirin biniyatih wasdud cala lmuxtaali baaba xiilatih qofka muxtaalka oo markaasi xeelad doonaya in albaabkii xeeladda laga soo xiro marka xeeladdu mid bannaan iyo mid aan bannaanayn bay culimadu u qeybiyaan mid aan bannaanayn waxa weeyaan waa midda qofku ujeedadiisu ay tahay isqaatu waajibin aw ficlu muxaram in markaa qofkii uu waajib uu ka dhaco ama shay muxarama uu ku bannaysto kaasa waxaa la yidhaahdaa xiila mamnuuca laakiin xiilada bannaan ee qeyb bannaan ayaa jirta waa midda markaasi aan ujeeddadu aysan ahayn in waajib lagu rido ama muxaram lagu bannaysto mid aan ahayn weeye oo lagaga badbaadayo taas sheekh wuxuu ku mithaaliyey xadiidka akulu tamri khaybara haakada timir wanaagsan baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam markaasa wuxuu yh timirta khaybar oo dhan ma sidaasah waxay yidhaahdeen maya laakiin na'khudu asaaca min hada bisaacayn wa saacayni bihalaatha saac middana middan wanaagsan ayaa waxaan ku bedelnaa laba saac oo midda liidata ah laba saac oo midda markaa wanaagsan ah ba waxaan ku bedelnaa saddex saac oo midda xun ah wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haadaa caynu riba waa ribadii lafteedii weeye wuxuu haddaba kula taliya nebigu inay iibiyaan timirta liidata oo daraahim ay ku iibiyaan kadibna markaasi ay kusoo iibsadaan daraahimtii tii wanaagsanayd xadiidka markuu soo aroriyay sheekh wuxuu oranayaa fa haadihi xiilatun laakinaha jaa-isa waa xiilad laakiin way bannaanta liannaha xiilatun litawaqi alxaraam laa lilwuquuci fi lxaraam waa xiilad laisaga ilaalinaya xaaraamtii oo xaaraamtii markaasi aan loogu dhacaynin idan falxiyalu lmamnuuca xeeladaha aan banaanayn kulu xiilatin yatawasalu biha alinsaan ilaa isqaati waajibin aw ficl muxaram taasoo midda xaaraamta ah wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala wakulu mutlafin wakulu mutlafin famadmuunu idaa lam yakun ilitlaafu min dafci اladaa aw yakun ma'duuna bihi min maalikin aw rabbina di lmulki khayri maalikin wakulu mutlafin mid kastoo la itlaafiye oo la baabi'iyey famadmuunu mid la mag dhabayo weeye ama la qaan dhabayo weeyaan idaa lam yakun ilitlaafu itlaafku hadduusan ahayn min dafci اladaa ay min ajli dafci اladaa dhib in laisaga reebayo aw yaku uusan ahayn ma'duunan bihi mid laisku fasaxay min maalikin maalik xaggiisa kiilaha xaggiisa laisaga fasaxay aw rabbinaa rabbigeen xaggiisa laga fasaxay aw yaku ma'duunan ama uusan ahayn mid laisaga fasaxay min rabbinaa rabbigeen rabbigii dilmulki waxa way mulkiga u saaxiibkaha khayri maalikin acni waxaan ujeedaa khayra maalikin mid wax mulkeki u khayrka badnaa ayaan ujeedaa halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu raximah llahu tacaala wax kasta oo la itlaafiyo magdhow ayaa laga bixinayaa qaandhow ayaa laga bixinayaa oo ciddii markaasi itlaafisay ayaa laga rabaa markaasi inuu bedelkeedii la yimaado waxaa loo daliishanayaa xadiidkii طacaamu biطacaam wa inaaun biinaa ixdaa zawjaati nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxay jebisay weel markaasi ay lahayd markaasi xaasaskii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam mid kaloo ka mid ah nabiga wuxuu ugu jawaabay طacaamu biطacaam waa طacaam طacaam lagu lagu gudayo wey wa inaaun biinaa waa weel weel lagu gudayo wey marka wax kastoo la itlaafiyo waa la magdhabaya qofku waa laga rabaa inuu bixiyo waxaa laga soo reebayaa dhowr xaaladood ama dhowr jeer oo qofkii markaasi aan laga dooneynin ko waxa weeyaan yacni shaygan haddii dhibkiisa aada iska difaacayso dhib buu kugu hayaa dhibkiisaad ka hortegeysaa xaalka noocaasa waxba lagu raacan mayo sida mathalan waxaa ku soo weeraray yacni qof baa ku soo weeraray inuu ku diluu doonaya si kastana waxaad waad isaga difaacday oo af baad kala hadashay oo si kastaad waxba u sheegtay wuuna yeeli aan u yeeli waayey ilaa inuu ku dilo mooyaane xaalka noocaas dilkiis waa bannaanya haddii wax kale uusan ku joogayn dil mooyaane dilkiis waa bannaanya waxaa tusinaya xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin ayaa nebi maxamed wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam haddii uu isoo weeraro nin doonaya maalkayga inuu qaato bal ka waran yaa rasuul allah nabigu wuxuu yihi calayhi salatu asalaam laa tuctiiha siin yaa rasuul allah ara-yta in qaatalani bal ka waran hadduu ila dagaalamo qaala faqaatilu la dagaala qaala ara-yta in qatalani bal hadduu idilo ka waran qaala fa anta anta shahiid shahiid bat qaala ara-yta in qataltu haddaan dilo ka waran qaala huwa fi naar marka in iska celiyo iska difaaco ayaa markaasi banaan haddii si kale uu ku joogi waayo ilaa dilkiisa mooyaane dilkiisi markaasi wuu banaanaaday marka taasoo kale way banaan tahay oo dhibkiisaad iska celinaysaa dhib buu kugu hayaa neef baa kusoo weeraray awr ama markaasi dibi ayaa kusoo weeraray si kalena waa ku joogi waayo inaad dishay mooye waa dishay waxba lagu raacan mayo waayo dhibkiisaad iska iska difaacaysaa taas waa masale masalada labaad waxaa weeyaan oo markaasi damaan aan qofka laga qaadaynin haddii ciddii lahayd ay ku fasaxday ciddii lahayd ayaa markaasi kuu fasaxday shaygani waxaa kuu banaan mar haddii lagu fasaxay itlaafkiisaas lagu raacan mayo wuxuu sheekhu ida kana alitlaafu biidni min almaalik ay miman yamliku lidna bidalik sawaء kana maalikan licayni shay aw wakiila aw waliyan aw ma ashbaha dalik caynta ayuu leeyahay ama wakiil buu ka yahay ama mas-uul buu ka yahay falow qaala laka saaxibu طacaam kul hada طacaam ninka cuntada haysta wuxuu ku yahy cuntada cun aw idbax baciiri ama awrkayga gowrac aw shaati ridayda fafacalta waad samaystay fainaka laa tadman aduu magdhabi mayso qaandhow lagaa qaadi mayo لأنh أdna lak walow lam yأdn laka lakunta daamina marka kii lahaa ayaa ku fasaxay isagaa ku fasaxay maslu sheekhu kale wuxuu nin weyn oo da-ah ayaa wuxuu hayaa waxbuu mas-uul ka yahay kadibna waxay wixii mas-uulka u ka ahaa inankiisi baa la wareegay ayib wa kana dalika اlأb laa yuؤdي زakaataha muطlaqا xoolahaas saka kama bixin jirin aabihii فhل يجب على البن إkراaج زكاتha dون علمه لأنه إdا علم فلن يرضى بذلika مطلقا الإجاaبة إdا kان الوكالة مطلقة hadii si مطلqa ugu wareejiyey بأن يعرفa بأنه وkيل عنه في كuلi شhيء فلh أن يkرج الزكاة أما إdا كانت الوكالة تعني الوكالة في تدبير هذه الأملاك maamulka ma ku dhiiba hwsha anaa iskale شhراءa وتأجيرا فإنه lا يملك إkراaج زكاة إلا بتوkيل miن أبيه aabهi inuu wakiisha mooyaane marka taasi waa xaaladda labaad weeye oo magdhow qofka aan laga qaadin xaalka saddexaad waxaa weeyaan haddii shaaricu kuu fasaxo shaygani shaari hadduu ku shaaricu hadduu kuu fasaxo iyaduna waxa weeyaan magdhow lagaa qaadi mayo allihii maaliga ahaa ayaa ku fasaxay ayib waxyaalaha markaasi shaaricu fasaxay waxaa kamid ah in laka in la rajmiyo ninkii markaa zin zaaniga muxsanka in la rajmiyo sharcigaa fasaxay haddii aad wax ka disho ninkaas zaaniga muxsanka ahaa haddii aada disho oo markaasi nin isagu markaas meesha ka talinaya uu dilo loo raacan mayo way sharciga ogolaaday in la dilo mithaal kale sheekhu kan wuxu yihi rajulu wajada aalata lahwin yastacmiluha saaxibuha fakasaraha falaa damaana caleyh liannahu liana takfiiraha ma'duunu bihi sharcan alaab nin heesa ama nin markaasi waxaa weeyaan kamankii waxyaalihii uu ku heysayay ayaad jajabisay damaan lagaama rabo wax damaana lagaama rabo marka saddexdaas xaaladood waa laga soo reebay waxaan loo daliishanaya xadiidkii man ra-a minkum munkaran falyugayiru biyadi fain lam yastatic fa bilisaani fain lam yastatic fa biqalbihi marka khulaasada waxay noqonaysaa wax kastoo la itlaafiyo damaan baa ka laazimaya saddex xaaladood mooyaane haddii dhibkiisii aad iska difaacayso oo sidaa uu ku baaba-o haddii ciddii lahayd ay ku fasaxdo haddii sharcigu ku fasaxo wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa kulu mutlafin mid kastoo la itlaafiyo famadmuunu waa la qaandhabayaa idaa lam yakun itlaafu itlaafku hadduusan ahayn min ajli dafci اladaa yani dhibkiisi oo la iska dafcinayo darteed aw yaku uusan ahayn itlaafku ma'duunan bihi mid laisaga fasaxay min maalikin kii lahaa aw rabbinaa aw yaku uusan ahayn ma'duunan bihi mid laska aw yaku ma'duunan min rabbina rabbigan xaggiisa aan laisaga fasaxin rabbigii dilmulki mulkiga saaxiibka ahaa khayra maalikin acni waxaan ujeedaa khayra maalikin mid wax mulki kii u khayrka badnaa baan ujeedaa wayudmanu lmiliyu bimili wayudmanu lmiliyu bilmili wama laysa bimiliyin bima qad quwima wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wayudmanu waa la qaandhabayaa almiliyu kii wax lamida lahaa bimi bilmili mid lamida lagu qaandhabaya wamaa laysa bimiliyin wax lamida kii aan lahayna yudmanu waa la qaan dhabayaa bima quwi bimaa qad quwima wixii lagu qiimeeyey ayaa lagu magdhabayaa halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah llahu tacaala qofku hadduu wax itlaafiyo saddexdii aan soo sheegnay in usan ahayn qaandhow waa laga rabaa qaandhowgaas marka ashyaada labay uqeybsamaysaa inay tahay mithil inay leedahay wax lamid inay leedahay wax lamid ah inay leedahay iyo inuu yahay shay markaa qiimo leh labadaasaa loo kala qaadaya shayga mithli leh mithli baa markaasi lagu qaandhabayaa kii aan mithli lahayna qiimihiisaa la bixinaya faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wuxuu ku mihaaliyay sheikhu man atlafa saacan min albur aطayib wajaba calayhi an yadmanahu bisaaca min alburi طayib qofka itlaafiya saac bur ah oo wanaagsan kii oo kalen baa laga rabaa man wman atlafa saaca min aruz aطayib yadmanu saaca min aruz aطayib ayuu markaasi ku magdhabaya ayib marka shayga hadduu mili leeyahay miligiisii ayaa markaa la bixinaya haddii laakiin shaygu uu yahay mutaqawam mid markaasi mutaqawam ah mutaqawam waxa weeyaan fi ma laa yumkinu an yuujada lahu mathiil waa shayga wax lamida uusan jirin weeye fi ma laa yumkinu an yuujada lahu mathiil kaasi waxaa lagu magdhabayaa qiimo oo markaasi shaygani markii la itlaafiyey bima yusaawi waqta alitlaaf waqtiga la itlaafiyey shaygan qiimihiisa intuu ahaa wax la mid ah ayaa lagu qaandhabaya liannahu ida tacadara alasl rajacna ila albadel asalkii hadduu suurtoobi waayo bedel oo markaa qiimihii ayaa loo noqonaya wuxuu sheekhu calaa hada alqowl alraajix yudmanu inaau biina wathawb almasbuuqu almasnuucu bithawb walxayawaanu bixayawaan walaa yukraj can almithliyi ila ashyaa qaliila qowlka raajix waxaa weeyaan in weelkii weel lagu magdhabayo maradiina maro xayawaankana xayawaan miliga waxaa ka baxay sheikh waa yaryahay buu yihi wayadulu lidalika qisatu um lmuminiina radia allahu canha xiina kasarat asaxfa xeeladii markay jebisay faakhada الnabiy sal slm saxfataha wadafacaha lati arsalat safxa waqaala طacaam bطacaam wainaa binaa wayadulu lidalika ayضa ana nabiy sal slm kaana yastaqridu albaciir wayarudu baciira nabigu wuxuu amaahan jiray baciir neef geela kii oo kale u celin jiray faqad istaqrada bakra waradda rabaaciya khayaaran bakri iyo qaalil ayuu markaa nabigu alayhi salatu slam amaahday kadibna rabaaci mid ka weyn ayuu markaas nabigu celiyey alayhi salatu salaam marka shaygu hadduu hadduu mithli leeyahay mithligiisaas ayaa la bixinayaa mithli haddii uusan lahayna waxa weeyaan qiimihiisii maalintii la itlaafiyey intuu ahaa qiimihiisa ayaa markaasi la bixinayaa wayudmanu waan la qaandhabayaa almithliyi kii wax la mida lahaa bilmithli wax la mida lagu qaandhabaya wamaa laysa bimithliyin kii aan lahayn wax markaasi wax la mida yudmanu waa la qaandhabayaa bimaa qad quima wuxuu lagu qiimeeyey baa lagu qaandhabaya wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala fakulu ma yaxsulu mima qad udin falaysa madmuunan wacaksuhu dumin fakulu maa shay dhammaantii yaxsulu ee yaqacu dhacaya mima kii xaggiisa xaalu ka ahaaday qad udina laisku fasaxay falaysa madmuunan mid la qaandhabaya maa wacaksuhu cagsigiisana dumin waa la qaandhabaya qaacidadan waxay tacliil u tahay wixii ka horreeyey wax kastaoo laisku fasaxay la qaandhabi mayo fasaxaasi sharcigu ha fasaxo ama kii lahaa ha fasaxo waxaa loo yaqaana culimadu waxay ihahdaan ma tarataba calى اlma'duuni falaysa bimadmuun wama tarataba calى gayri اlma'duuni fahuwa madmuun wixii ka dhasha wixii ka dhasha waxa laisku fasaxay lama la qaandhabi mayo wixii ka dhasha waxaan laisku fasaxinna waa madmuun waxaa ka mid a misaalada arrintaas lagu tusaaleyn karo siraayat اljinaaya iyo siraayat اlqawad siraayat اlqawad waxa weeye nin baa la qisaasay nin baa nin farta ka jaray fartibaa asna laga jarayaa intii u jaray baa la jarayaa ayib haddaba fartii kuma ekaan nabarkii nabarkii wuu fiday oo jirka o dhan buu gaaray ninka u dhinto maadaama inuu gacanta ka jaro marka hore loo loo fasaxay oo loo ogolaaday ninkaa dhintay loo raacan mayo maxaa yeeley shay ma'duun ayuu ka dhashay ama ninkii tuug weeya waxbuu xaday gacantii baa laga jaray gacantii nabarkii wuu fiday oo qofka o dhan buu ku fiday qofka waa dhintay kii gacanta ka jaray loo raacan mayo waayo dhimashadan waxay ka dhalatay shay markaa isku fasaxay oo ah in gacanta laga jaro marka maa tarataba cala alma'duuni falaysa bimadmuun qaandhow markaasi ma leh haddii laakiin shay aan laisku fasixin jinaayadii ka dhalato jinaayadi hadday ka dhalato qaandhow baa qofka laga doonaya sida maalan qof baa qof kale kusoo xadgudbay fartuna ka jaray farta keliyu jaray bes hal far ayuu ka jaray nabarkii baa faafay oo qofkii baa u dhintayba qofkii ayaa dhintay faina aljaani yadmanuh jaanigii qofkaa dhinto dhan baa laga rabaa hadday shuruud lqisaas dhamaystirantana waa la qisaasayaaba hadda asagu qofku ma dirin far unbu ka jaray bas far keliyu gooy gooyey ama dhegtuu gooyey ama sankuu gooyey hal xubin ayuu jaray xubinki baa markaasi qofkii saa ugu dhintay maadaama marka hore hayru ma'duun uu ahaa marka waxaan geysanayay maadaama aan loo fasixin wixii ka dhashay oo dhimashadiina waxaa weeyaasna qaandhow ayaa markaasi lagu yeelanayaa marka taas ayuu marka sheekhu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala fakulu maa shay dhammaantii yaxsulu fakulu maa shay dhammaantii yaxsulu xasilayo dhacaya mimaa kii xaggiisana ka ka dhacaya qad udna laisku fasaxay falaysa madmuunan mid la qaandhabaya maahan wa cagsuhu kaa cagsigiisna dumina markaasi mid la qaandhabaya weeyaan fakulu maa shay dhammaantii yaxsulu dhacaya mimaa kii xaggiisana ka dhacaya qad udna laisku fasaxay falaysa madmuunan mid la qaandhabaya maahan wa cagsuhu kaa cagsiga dumina waa la qaandhabaya cagsiga muxuu noqonayaa waa maa yaxsulu mima lam yu'dan waa wixii ka dhasha waxaan laisku fasixin waa la qaandhabaya qofkii qaandhow ayaa laga doonayaa wamaa cala lmuxsini min sabiilin wacagsuhu daalimu fasmac qiili wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala wamaa cala lmuxsini muxsin korkii muusan ahaan min sabiilin ay sabiilun waddo maysan ahaan qaandhow looga qaado wa cagsuhu kaa cagsigiisa aldaalimu daalimkii cagsuhu kaa cagsigiisa weye ee fasmac maqal qiili hadalkayga maqal waxaan kuu sheegaya maqal halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu qaacido macruufa oo ma waxa weeyaan wixii ka dhasha qof muxsina waxa uu sameeyo waxba loo raacan mayo wixii ka dhasha waxba loo raacan mayo laakiin mid dhaalima waxa uu sameeyo isagu waa loo raacanaya mithaaladu waxa weeyaan nin baa waddada wuxuu dhigay mathalan meeshii roob baa da-ay magaaladii biyo badan baa maraya marka meel ay biyo badan marayaanbu wuxuu dhigay dhagxaan buu dhigay si dadku markaa ugu istaagaano ay biyahan iyo dhiiqadan iyo markaa ay oga tallaabaan ayuu dhigay meesha dhagxaantaas iyo qoryahaas nin baa ku turaanturooday markaasuu meesha ku jabay la ohan mayo kii dhagxaanta dhigay baa laga qaadaya la ohan mayo waayo muxsin buu ahaa samafalu ahaa maa cala almuxsiniin min sabiil maa cala almuxsiniin min sabiil kuwa wanaagga sameeyey sabiil iyo waddo marka lagu qaandhabo waxa weeya dushooda maysan ahaan mid kale wuxuu qoday ceel waddada dhinaceeda dadku si oga cabaan nin baa ku dhacay qaandhow lagama rabo waayo waa muxsin maa cala almuxsiniina min sabiil mid baa mid kale wuxuu udhiibay wadiico amaano alaabta isi hay buu yihi alaabtii baa ku baxdo ku luntay kan alaabta ku haya ixsaan buu kuu sameeyey tafriidna ma samayn way ku luntay waxba loo raacan mayo marka kaas wuxuu noqonayaa muxsin buu ahaa waxba loo raacan mayo cagsigu wuxuu noqonayaa inta aan sheegnay cagsigeeda oo masalan ninkan nin baa dhagxaan waddadii dhigay isagoo ujeedadiisu ay tahay dadku inay ku turaanturoodaano ama cid gaar ahaaneed buu u dhigay si markaa intay ugu turaanturooto ay ugu jabto sidii baa dhacday ninkii wuu jabay ama dhib kalea soo gaaray nagdhow waa laga rabaa waxaa la mida ceel buu waddada ka qoday si markaa dadku ugu daataan qaandho waa laga doonaya ciddii ku dhacda isagaa laga rabaa wahaakada wadiicada loo dhiibtay hadduu tafriid la yimi qofkii oo meeshii loogu talagalay maba dhiginba ama wuu dayaacay waa laga doonayaa marka khulaasadu waxay tahay qof muxsina oo samafalo ah waxa uu sameeyo waddo lagu qaandhabo korkiisa maysan ahaan kii laakiin dhaalimka ahaa oo markaa dulmiga sameynayey waxa weeyaan waxa uu sameeyo qaandhow ayaa markaasi ka laazimaya fasmac qiili bimacnaa qawlii buu ujeedaa qiil bimacnaa qawlii waman asdaqu min allahi qiila bimacnaa qawlan baa loo jeedaa wamaa cala lmuxsini kii samafalay dushiisa muusan ahaan min sabiilin ay sabiilun ay sabiilun yu'khadu minhu damaan wadoo damaan looga qaado korkiisa maysan ahaan wa cagsuhu kaa cagsigiisa waxaa ahaaday addaalimu daalim fasmac maqal qiili oo dhahdayda maqal uma alcuquudu in takun mucaawada faxarir anha wadaci lmukhaatara wain takun tabarucan aw tawhiqa faamruhaa akhafu fadri tafriqa liana dii inxasarat famagnamun wain tafut falaysa fiiha maqramun wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala uma alcuquudu cuquudi waxyaalihii cuquudii la sameynayey heshiisyadii la gelayay inta ku mucaawado hadday tahay cuquud kala bedelasho faxariranhaa taxriiri taxriir ku samee waxaa weeyaan tafatir oo waxaa weeyaan si fiican u kala hof wadac iska ilaali almukhaaara mukhaaara iska ilaali inaad qarar ku dhacdid iska ilaali wain takun tabarucan haddii uu yahay cuquudaas tabarucan hadday tahay mid markaa tabaruc ah aw tawhiqa ay tahay tawhiqo sida damiin oo kale fa amruhaa arinkeedu akhafu waa fudud yahay ee fadri garo atafriqa tafriqada arrimaha lakala farqinaya garo liana dii tani in xasalad hadday dhacdo fa maqnamun waa haniimo wain tafud hadday tagtana falaysa fiiha maqramun qofka markaasi qaan lagama doonay ama khasaaro korkiisa maysan ahaanin halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala masaa-il dhowra midda kood waxaa weeyaan cuquuddii noocyo ay leedahay buu inoo sheegay cuquuddii wuxuu uqeybiyey cuquudu mucaawada iyo cuquudu tabaruc iyo cuquudu tawhiqa cuquudu mucaawada waa sida beeci ijaaradii iyo waxa lamidkaa weeye mucaawada maxaa loo ley waxbaa la isdhaafsanayaa kan lacagtii buu bixinayaa kanna waxaa weyaan shaygii buu qaadanayaa kan gurigii buu kiraynaya ama gaarigii buu kiraynayaa oo gaarigii buu wareejinaya kana nafcigii iyo xoolihii buu qaadanaya gaarigii buu udhiibaya oo markaas u ka kan ka faa'idaysanaya kanna bedelkii lacag buu qaadanaya marka mucaawada loo la yihahdayo waxbaa la kala bedelanayaa mar haddii beycu beyculmucaawada uu yahay ama caqdigu caqdulmucaawada hadduu yahay sheekh wuxuu lehy faxarinanha taxriir ku samee taxriir ku samee taxriirka marka maxaa ka mid a wuxuu ohanaya sheekhu hada macnaa qowlina fi kitaab اlbayc yushtaratu an yakuna almabiicu macluuma wاthamanu macluuma waan yatima sharطu wan yatima fiihi shuruuط macruufa lana albeyc caqdu mucaawada faxariraha bxayثu laa yabqa fiiha ay jahlin ayib marka taxriirka wuxuu noqonayaa in shaygii aqoon loo lehay waxaan la iibinayo waa in la garanaya lacagti waa in la garanaya marka taxriir ku samee oo wax markaa majhuul ah ha iibin wadaci mukhaatara mukhaataradu waxa weeyaan waa midka waa waxa aan markaasi qararka weeyaan waxa majhuulka weeyaan ma mukhaatara iska ilaali mukhaatara waxay yihahdaan maa qad yanjimu canhu makruuhun aw darar mukhaatara waxaa la yihahdaa waa shaygu ka dhalanaya shayg makruuha ah ama darar uu ka dhalanayo waxaa kaloo isticmaala mukhaatarada camalu laa tarawi fiih waa waxaan laga fiirsanin wey waxaan laga fiirsanin way mukhaataradu waa khatar isku ridid wey khatarta iska ilaali inaad khatar ku dhacdid iska ilaali dayib marka khatarta waxaa ka mid a in wax markaa majhuula aada iibiso thamankii hadduu majhuul yahay waa mukhaataraad ku dhacday haddii wixii la iibiyey uu markaa majhuul yahay khatar baad ku dhacday marka mukhaataradu waxaa weeyaan yani khatar ha ku dhicin oo markaasi wax aadan hubin iyo caqdi aadan hubin markaa ha samayn hadday tahay tabaruc caqdu tabaruc hadday tahay cuquud tabaruc waa sida sadaqadii oo kale hibadii oo kale catiyadii oo kale wasiyadii oo kale kuwaas waxaa loo yaqaan cuquudu tabaruc arrinkeedu sheekhu waa fudud yahay buuri wuxuu markaa shaarixu tilmaamay furuuqda udhexaysa hibada iyo sadaqada iyo catiyada iyo wasiyada iyo wuxuu yii hibat walhibatu hiya tabaruc bimaalin bilaa ciwad hiba waxaa la yihahdaa tabaruc maal lagu tabarucayo iyadoon wax bedela markaasi qofku usan qaadan haddii thawaab aakhara uu oga jeedo ule aakhara ajar ku heshid waa sadaqo haddii oga jeedo inuu qofkan ay isku jeclaadaan uu siinayana waa hadiyad hadduu oga jeedo mujarad ictaana waa hibo mujarad hadduu oga jeedana waa hibo marka farqigaasa udhexaynaya hibadii iyo markaasi sadaqadii iyo hadiyaddii furuuqdaas ayaa markaasi udhexaynaysa ayib haddii arrinkaasi qofka uu bixinayo qofku waxa uu bixinayo hibadaas ama sadaqadaas ama hadiyaddaas xilli markaa qofku uu naftiisa u cabsanayo oo markaa u cabso naftiisi waxaa wey inay ama xanuun halisa haya xilligaa hadday tahay thuluth yani qofku inuu ka badiyo lama ogola bimacnaa ana maa zaada calى thuluth yakunu amruhu mawkuulan ila warasa warasada gacanta ku haya marka haddii caqdigu caqdi haddii uu yahay tabaruc hadduu yahay arrinkadu waa fudud yahy see u fudud yahay nin baa wuxuu yihi waxaan ku siiyey addoonkaygii baxsaday baan ku siiyey bu yihi addoonkaygii baxsaday ayaan ku siiyey way ansaxaysaa ninkana wuxuu yihi waan aqbalay way ansaxaysaa haddii la helo addoonkaa baxsaday hadee haniima alxamdu lilah awalba dee kharaj kagama bixin uu hela wax dhiboo kaga baxay ma jiro hadduu waayana wax khasaaroo soo gaaraya ma uu jiro mil an ya an yahiba alinsaanu cabdahu laabiq lishaksin addoonkaygi ama awrkaygii baxsaday ayaan ku siiyey buu yihi kii la siiyeyna wuxu waan aqbalay way ansaxaysa hibadii maxaa yeelay in xasala hada alcabd aw albaciir fahada maqnam waa haniimo wain lam yaxsul falaysa fiihi maqram fahuwa saalimu falaa darar caleyh dhib ma saarna fi lxaaleyn wabihada kharaja can ilmaysar ثuma inahu in lam yaxsul calى اcabdi lam taxsul baynahuma cadaawa wabaqda adoonka hadduu waayo ama awrki uu waayo cadaawad dhexdooda ma marayso yani colaynta isku qaadi maya iyo cadaawad لأna اlmawhuba lahu yacrifu ana اlwaahiba tafadla calayh walaysa lahu xaqu an yuطaaliba bishay ma ohan karo waxaad isiisay deike ma ohan karo ixsaan buu ahaa kaana waxaa loo yaqaana caqdu tabaruc baa la yihahdaa arrinkiis waa fududi cuquudu tawhiqa iyadu waa ka duwanta waa sida rahantii oo kale waa sida rahantii oo kale yani way kala adag yihiin oo waxaa ugu adag caqdu markaasi cuquudan mucaawada ugu adag tawhiqada ku xigta tabaruca ugu hooseeya cuquud tawhiqa adyaqu min cuquud tabaruc lakinaha akhaf min cuquud mucaawad mithl mithaalu arahan waa rahantii oo kale ida qaala maala rahantuka hada lbeyt guriganaan rahankaaga dhigay wlmurtahinu kii rahanta dalbayeyna laa yadri ma fi lbeyt min xujarin wa furushin wagayriha kii rahanta qaadanayey oo wax ka maqnaayeen oo rahanta murtahan aladi yatlubu rahan ma oga gurigan maxaa ku jira fahuna naqulu yasixu rahn waa asaxaya wadalika liana daa'in laa yadiic xaqah kii wax daymiya xaqiisa ma dayacmayo in xasalat famaqnamu wain lam taxsul falaysa fiiha maqram liana xaqahu sayabqa xaqiisi marka isagu waa leeh bimacnaa ana rahna ida kaana calى ma fi nafsi اlmurtahin fahada huwa اlmaطluub wain kaana duunahu falmaqsuud tawhiqat lilmaal maalka baa lagu sii adkaynaya un bas rahantan gurigan laleeyahay hayso maahan in laleeyahay waa xoolihii waxaad igu lahayd maala nin baa nin lacag kuleh kun buu kuleh maalan wuxuu yihi waxaad sii haysataa gurigan ama gaarigan sii haysa intaan kaaga keenayo lacagtii gaariga uu sii haysanayo maalka ka maqnaa un baa lagu sii xoojinayaa ee asagu maaha yani maal ka maqnaa laftiis maahane waa lagu sii xoojinayaa marka cuquud tawhiqa ayaa la yidhaahdaa cuquud tawhiqa ayaa markaasi loo yaqaanaa kadib wuxuu sheekhu fadri tafriqa tafriqada markaasi garo tafriqa yani furuuqda udhexaysa masaa-isha faham buu sheekhu raximah allahu tacaala yani masaa-isha farqiga udhexeeya waanad fahamtaa inay saddexdaasi farqi yani markaa u kala dhexeeyo uma alcuquudu cuquudii inta kun haddii ay tahay mucaawada kala ciwad qaadasho faxariranhaa taxriiri oo kala huf wadac iska ilaali almukhaatara isaga tag almukhaatara khatarta iska ilaali inaad khatar ku dhacdid markaa iska ilaali beyc lmukhaatara qaarkood waxay kufasiraya beyc cina kufasirayaan beyc lmukhaatara waa beyca cinada loo yaqaan oo sida maalan nin baa wuxuu oranayaa waxaan nin buu ka qaadanayaa amaah ayib wuxuu oranayaa maalan gurigaagan iga iibi gurigaagan iga iibi amaahna igaga iibi toban kunna iga sii toban kun baa lagu heshiinayaa tobankii kun ayaa lagu heshiinayaa kan guriga isagaa qaadanaya midkan wax amaahanaya gurigii buu qaadanaya kadib buu dib ugu soo noqonayaa kii guriga lahaa wuxuu ku oranayaa haddaba gurigan adu dib iiga iibso waa gurigaaga soo maha dib iiga iibso dib iiga iibso laakiin qiimii baan kaa ibi kaa jibinaya adigu toban kun baad iga siisaye anu sideed kun baan kaa siinaya sideed kun baa markaa ayuu kaash ayuu markaa qaadanaya beecaas beeculcila loo yaqaanaa marka culimada qaar baa ohanaya beyc lmukhaatara waa beyc lciina weeyaan almuhim wax kastoo markaasi khatar ay ka imaan karto iska ilaali uma alcuquudu cuquudii in takun hadday tahay mucaawada cuquud marka wax la kala bedelanayo faxariranhaa taxriiri oo kala huf wadac iska ilaali almukhaatara khatarta markaasi iska ilaali isaga tag qararka iska ilaali inaad wax majhuula iibiso wax aan macluum ahayn dayib iska ilaali wain takun hadday tahay cuquudii tabarucan hadday tahay caqdu tabaruc aw tawhiqa ay tahay caqdu tawhiqa waa caqdi wax lagu adkayn lagu xoojinayo wey fa amruhaa arrinkeeda akhaf waa ka fudud yahay taa hore waa ka fudud yahay ee fadri garo atafriqa kala farqinta masaa-isha la kala farqinaya garo lianna dii tan dii waxay ku dhacaysaa ishaarada qariibka ah cuquudu tabaruc wa cuquudu tawhiqa ayuu ku dhacayaa lianna dii tan in xasalada haddii ay xasisho famaqnamun haniimo weeye haniimo weeyaan wain tafud haddii ay tagtana oo markaa la waayo tabarucii ama tawhiqadii haddii la helo waa haniimo waayo qofka wax kaga baxay ma jiro wain tafud haddii ay tagto oo la waayana falaysa maqnamun waxaa weeyaan qaan iyo khasaaro maysan ahaanin fiihaa iyada dhexdeeda wax markaa khasaaraha qofkii kama soo gaarayaan ilaa huna wallahu aclam